waxaa la yidhahdaa cabdi aadan khaliif ka socda waddanka ingiriiska magaalada bolton muddana ku koray magaalada xagadheera camp oo qaxootiyada dhaadhaab ka mid ah maanta meeshan waxaan u imaanay inaan guddoonsiino shahaado ama sane qalin jebis ay u ahayd dhallinyaro aan soo waxbarnay shahaadada la yidhahdo diblomarka taasoo ahayd meelal fara badan ama sane ahaayeen koosas aad u kala duwan waxaana bixiyey koosaskaasi college-ka la yidhahdo cambridge international college oo waddanka ingiriiska ku taalo taasoo annaga oo charitable organization ah oo la yidhahdo helbrid lab aan wada shaqeyno imtixaanku waxay ku sameeyeen boqol siddeetan iyo shan arday konton iyo laba arday imtixaanku uma imaanin labiyo toban way dhaceen sagaashan iyo kow ardayna way baaseen oo shahaadooyinkooda waa siin intaa waxaa sii dheer waa sanadkii toddobaad oon shahaado bixinayno si aan ardadan wax u siino ay horumarna u gaaraan hadduu allaydmo ujeeddada waxay ahayd gabadha ama wiilka marka uu dhigto labiiyo toban sano iskuul siddeed sano oo dugsiga hoose brimary loo yaqaano iyo afar sano oo dugsiga sare ah oo secondariga ah si uu ardaygaas u noqonin qof isagzaaga oo meel iska taagan oo shaqo la-aan ah waxaan ugu talagalnay inaan siino dibloma oon ugu dadaalna si hore waxbarashadiisa hore ugu sii wado annaga ma kala saarno dadka ninkii kenyaan ahaan kusoo ablay gareeya imtixaanka ku baaso waan qaadanaa kii qaxooti ahaan kusoo baaso oo qaxooti ahaan imtixaanka ku galna waa la siiyaa madow ha ahaado caddaanna ha ahaado soomaali ha ahaado wax kala ha ahaado wax alla wuxuu yaba keliya hasha annaga aadna haystaa waxay tahay dhadhaab iyo faafi area inaan ka shaqeyno badankeeda kuwa kale waxay noqonaysaa wax la yidhaha surplus waa wax kordhis un adig kor looga daro halkaasaa marina waxaan ku soo xulanaa waan dejinaa waxaa la sameeyaa waxaa la yidhahda short list kadib waxaa la mariyaa interview interviewga waa luuqadda ingiriiska si qaab loo qoraa su-aalaha laga weydiiya marka waa la hagaa waxaa la waxaas waxaas qor esay baa la yidhahdaa qofka luuqadoo qoraa la akhriyaa kadib ayaa loo go-aansadaa qofkaas in la baasiyo oo la ogaado inuu imtixaan ka soo bixi doono mustaqbalka inay kale a taasi waa iska cadda waxaa u badan xerada cusub ee kaakuma ku taalo kolobey la yidhahdo waa dhalinyaro isku jira oo gambeela iyo sudanis iyo etoobiyaan isku jira un h r wada shaqeyn baa naga dhexisay waxaa naga dhexisay warqaddan kala siixanay inay ayaga noo fududeeyaan xagga transportka ee kaakuma iyo dhadhaab laakiinse markii qofkii loo diray inuu imtixaanka soo qaado nairobi uu maraayo email soo dhacday in la kansalay flightkiisa taas ayaa qasabtay annagana qof ma dhigi karno bas raac laba habeen habeen iyo maalin bay socdaan baan u maleeyaa inuu qof sii socdo laakiinse weli wada hadal baa socdo in la ardayda imtixaankooda ay samaysana waan rajeynayna kuwa aan koosaska siinay horta waxaa ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay cimligooda u barakeeyo hadduu alla idmo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan koosas sara oo degree amasena wax la yidhahdo specialization oo degree kastoo ka horsareeya waddankaas iyo wax inaan raadino haddaan helno waa diyaar inaan wax kala qabanno